Dhowaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Talyaaniga ayaa mamnuucday in dalkaasi lagu soo galo baasaboorka Soomaaliga iyadoo ka hadashay sababta ay u qaaday tallaabadaas. Su'aalo magaalada Rome lagu weydiiyey safiirka Talyaaniga u fadhiya dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Pier Mario ayuu ku sheegay in sababta ka dambeysay hakinta baasaboorka Soomaaliga ay tahay inay la xiriirto farsamo dhanka maamulka ah. Bishii Julaay ee sanadkan, Midowga Yurub ayaa soo jeediyey in la adkeeyo dalku-galka la siiyo dadka heysta baasaboorka Soomaaliga ah. Culimada iyo aqoon-yahanada ayaa qaba in tani ay tahay fursad weyn oo ay haystaan dadka Muslimiinta ah ee doonaya inay aadaan dhulalka gaalada, maadaama qoysas badan ay dhib weyn ku qabaan diintooda oo sii lumaysa iyo ubadkooda oo gaalada qaadanayaan.